subax wanaagsan halkan waa dalsan qodobada ugu waaweyn eeniyahanana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya ayaa jawaab adag siisay la taliyihii amniga qaranka ee madaxweyne farmaajo booliiska soomaaliya oo xabsiga dhigay rag iyo haween ay ku eedeeyeen dhaqan xumo shirka dib u habaynta maamulka dadweynaha oo ka socda maalinkii labaad magaalada muqdisho madaxweynaha jubbaland oo soo saaray amro culus oo ku saabsan garsoorka xubno ka tirsan al-shabaab oo ciidamada xoogga dalka howlgallo kala duwan ku dileen iyo sidoo kale wararka caalamka ninaheena waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo ka badbaaday isku day dil
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal haboon meel kastoo joogtaan ood naga dhegaysanaysaan kusoo dhawaada dalsan taariidu waxaa ku aastaysan tahay afar iyo tobanka bisha toddobaad laba kun afar iyo labaatan warkii subaxna waxau diyaara anigoo cabdiwahaab ciir gujaan ku bilaabe dowladda soomaaliya ayaa si adag ugu jawaabtay la taliyihii hore amniga qaranka madaxweyne farmaajo kaasi oo waraysi dhinacyo badan taabanaya wasiilaanta af soomaaliga ee b b c waxa uu ku sheegay in dowladda soomaaliya ay ku wareejiso islamarkaasna u baneysa al-shabaab siduu isagoo hadalka u dhigay haddaba waxaa warkiisa si weyn uga jawaabay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya axmed macalin fiqi qoraal uu ku baahiyey barta twitter ama egas ayuu si weyn ugu jawaabay waxa uu sheegay in la taliya hadalkiisu wax kasoo qaad uuna lahayn wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaana jawaab culus siiyey dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka jawaabtay hadal kasoo yeeray la taliyihii qarankii hore ee madaxweyne farmaajo kaasi oo soo jeediyey in xukunka dalka iyo al-shabaab haddii aan layska dhicin karin damaca guracan ee ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmeda wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fiqi oo bartiisa twitter amase egas uu qoraal ku daabacay ayaa ku jawaabay cabdisiciid muuse cali isagoo nasiib darro ku tilmaamay hadalka noocana kasoo yidho mas-uul hore oo weliba la taliyihii amniga qaranka ahaa waxaana uu ku eedeeyey inuu yahay wasiir madhan waxaan la socdaa hadal uu dhowaan wasiir hore cabdisiciid ku sheegay waraysuu siiyey b b c soomaali ayuu wasiirku intaasi hadalkiisa sii raaciyey qowlka hadallada kasoo yeelay mas-uulkan waa kuwa micnaddarra aan waxba soo kordhinaynin waxaa intaasi kusii daray anigoo ixtiraamaya xuriitul qowlka hadallada kasoo yeedhay wuu soo jeediyey tanaasulka qaramada soomaaliya ama caadi ka dhigista fikirka al-shabaab in loo banneeyo dalka waa waxaan la aqbari karin ayuu axmed macalin fiqi qoraalkiisa kusii daray cabdisiciid oo sida oo kale soo noqday wasiirka hore arrimaha dibadda ayaa soo jeediyey haddii madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowladdiisu aan iska dhicin karin abiy axmed xagjirnimadiisa in al-shabaab loo banneeyo abiy axmed waa nin mayal adag oo xag jir ah mana yaqaano xishood ee haddii aydaan iska dhicin karin rag iska dhicin ayaa jira oo ula jeeday al-shabaab sidaas ayuu ku yidhi waraysiga uu siiyey b b c la taliyihii hore ee amniga qaranka ayaa ku doodaya in dowladda soomaaliya uu u hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ay ka gaabisay inay la diriirto abiy axmed oo kusoo xadgudbay madax banaanida qarannimada soomaaliya markana saaxiibayaal madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa soo saaray amro culus oo ku saabsan garsoorka waxaana uu sheegay in dowladnimada garsoorku astaanta koowaad uu yahay
xaqiiq ahaan cadaaladdu waa shayga keliya rugna u ah dowladnimada waa shayga qof walba taabanaya habarta adhiga la joogta iyo ninka guriga dheer dhistay labaduba cadaaladda u baahanyahy haddii cadaaladda la helo ruwaag waariga wuu iska daynaya ruwaaga baadida cunayaay dugaag cadaaladana dadka laga sugayaa waa bahdiina meesha fadhida inay ka shaqayso hal ciladoo jirtaa jirta cu- cunsurka soomaaliga ah wuxuu ku ibtilaysan yahay deg deg wax la yidhaaha xataa isaga oo cadaalad heli lahaa marka hadda uu dacwad iyo ka shaqaynayo wuxuu soo gudbisto inta uu taagan yahay baa dhibisa wuxuu isku dayaa shoodkat inuu sameeyo oo meeshuu taagan yahay meel ka dhow wax ka gaaro waa mushkilad haysata jinsiga soomaaliga ilaa mararka qaarkood garoomada markay marayaan la yidhaahdo dowladaha qaarkood meelaha hadda garoomada wax laga qaato hadduu soomaali yahay qofkaa jooga baasboorka wuu iska dhigi sababto wuxuu og yahay baasboorka soomaaliga qofkii lahaa inuu jeebka gacanta gelinayo taasaa markaa waxay keenaysaa inuu baasboorka yaro dhigo hal daqiiqa xataa dadkaa safka ka horeeya intay gudbayaan ma sugi karo cadaaladduna uu guddoomiyu hadda uu ka calaacalayay iyo xeerlaalyuhuba in badan xaqay leeyihiin la siiyo wasiirkaa ka hadlaya wasiirka horta dastuurkaa raaco dastuurkaa laga yaabo inuu xanan ku noqde laakiin cadaaladda keligeed hadday noqoto cadaaladda si unbaa la odhan lahaa laakiin oo cadaaladdu ma soo gasho siyaasad shaqo kuma laha laakiin haddaynan siyaasad gelaynin ama dhaqaala ayna wixii la ku lahayn taageeraday doonaysa inta badan ma helayso sababtoo dad looma ka shahayaba waxaa laga shaqeeyaa institutionada dhaqaalaha iyo laga helaye iyo ee waxa siyaasadda saamaynta degdegaa kule iyo hadda bayskuna waa cadaaladda ogo shayga bayska asalkii haddii iyada la waayo waxa kale oo dhan waa habaa-an mansuura wax shaqaynayaa kuma jiro laakiin waxa inagu markaa aan arkayno ama dadka masaalixdooda ay ka dhex arkaan ama wax ka dhex raadinayaan cadaaladdu aada ugala mid ah marka horta waxaan ohan lahaa qofka siyaasiga soomaaliya ha ogaado mas-uuliyadda saarani shayga ugu muhiimsan inay cadaaladda tahay oo qof waliba inuu cadaalad helaay ay tahay waxa keliya ee qofkaas u noqonaya ama isaga maamulkiisa hagaajinaya ama xaqsoor u noqonaya ama lagu xusuusan karayo waa shayga keliya ee qof waliba uu dareemi karayo inaan la siyaasadaynin waa la qaba xeerraalyaha waayo cadaaladdu siyaasad ma geli karto waxyaalaha la ysku haysto hadda ka mid doodaha hadda markaan n c c ku doodayno cadaaladdu waxyaalahan ka hadalla kama kuma jirtaba sababtoo aada haddii lasoo marayna si uun waxaa lagu soo marayaa un qodobo la qorqoray mooye ma aha waxyaalaha aada dadku u daneeyaane siyaasadda saamaynta togan iyo midda toosan midna kule ma aha sidaa daraaddeed ba cadaaladdu waxay u baahan tahay wada shaqaynteeda iyo isu isku xidhnaanteeda iyo isu waxtarkeeda intuba inay noqdaan wax muhiim haddii cadaaladda aan laga wada shaqaynin haddaan dhaqaalo loo samaynin haddaan la dhisin maalin dhowd baa wareysanayo maxkamaddii xeebta kusii jeeday halkii baa weli bahda cadaalad oo dhan ay ku shaqaysaa siday ii sheegeen mar baan waan u sheegay bakhaar baan ku lahaa dhabarkooda yani ma aha waxa fasaadku hadda wax bilowday marka waxaan xusuusanayaa waan maalin baan dad laqa qabanayo oo gadh waaweyn oo tusbaxyo wataa war maxay ahaayeen waxaa leehi waa kuwa shahaadu zuurka meesha loo kiraysto oo dembiba dembigu ka wen yahay buu lacagtu ka badan tahay waa la xifdisiin waa la qaybsiin uu dhaaran uu xelo furi wax walbuu mari garhku intaasuu leeyahay tusbax baa goorta u sugan waxyaalahaan soo maray yacnii waa wax dhib badan oo taabashada ay leedahay ay xoog badan tahay laakiin waxaa asala haddaan annagu hufnaano oo gacmaha qolada cadaaladda laftirkooda waxaa la yidhaahdaa moogta qofkan xaakimka qaadiga ah hadduu gaajaysay waxbaa xukumi karaa haddii dabka hadda reerkiisu ayna shidnayn
markana aynu eegno shirka dib u habaynta maamulka dadweynaha ayaa maalinkii labaad ka soconaya magaalada caasimada ee muqdisho waryahayaga maryaladana ayaa warbixinta warkan ka diyaarisa
shirka dib u habeynta maamulka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho iyadoona ay kasoo qayb galeen wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dowlada federaalk soomaaliya wasiirada wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowlad goboleedyada gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka ee labada heer ee dowladda iyo marti sharaf kale shirkan inta uu socday ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa dib u habeynta maamulka shaqaalaha dowladda iyo horumarinta maamulka shaqada iyo shaqaalaha dowladda waxaana sidoo kale lagu gorfeyn doonaa horumarinta shuruucda iyo casriyeenta siyaasadda jaangoynta darajooyinka mushaaraadka shaqaalaha dowladda ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada yuusuf xasan isaaq isagoona faahfaahin ka bixiyey muhiimadda uu leeyahay shirkan sidaa ka warhaysaan dalka wuxuu kusii socdaa isbedel oo muhiim ah isbedelka waxaa qayb ka ah in isbedel lagu sameeyo qaab dhismeedka maamul ee muxuu ahaa shaqaalaha dalka heer dowlad goboleed iyo heer maamul goboleed heel heel heer federaal ujeedka ugu weyn maanta halka u joogno waxaa waaye waxaan joogi doonaa horta laba maalmood oo aan isku wareysan doono muxuu ahaa muhiimadda shirkan uu leeyahay iyo madashan oo muxuu ahaa intergovernmental forumka mise madasha muxuu ahaa muxuu ahaa isku keentay dowlad goboleedada iyo dowladda federaalka ee arrimaha reformka lagu sameynayo shaqaalaha waxaa jiri doona waxaa ugu muhiimsan waxaa rabnaa in madashan kasoo baxdo qaab dhismeed cad oo ka kooban laba leeyar oo kale ah heer boolicy oo wasiirada ka ah iyo heer kale oo heer technical ah dhanka kale gudoomiyaha shaqaalaha rayidka soomaaliyeed xasan abshir iyo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka jubbaland ayaa iyagana ka hadlay muhiimadda uu shirkani u leeyahay shaqaalaha soomaaliyeed dowladda labada heer ee quseeya arrimaha shaqaalaha gaar ahaan wasaaradihii oo jaangoynayay siyaasadda shaqaalaha guud ahaan dalka
booliiska soomaaliya iyo waxay xabsiga dhigeen rag iyo haween lagu eedeeyey inay faafinayaan dhaqan xumo taliska qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir ayaa shaaciyey in caawa in xali la xidhay faadumo qaasin maxamed oo loo yaqaano faadimo kaftan iyo sidoo kale actoon shira sida ay sheegayaan wararku qoraal kasoo baxay taliska ayaa lagu sheegay in gabadhan ay ku eedeysan tahay inay ku kacday fal anshax darra ah oo liduka ah diinteena suban iyo dhaqanka wanaagsan ee ummadda soomaaliyeed booliiska soomaaliya horey u xidhay dhalinyaro badan oo ku eedeysan inay baraha bulshada kusoo gudbiyeen muuqaalo anshax darra ah kuwaasi oo maxkamadayntoodu socoto sidoo kale waxaa booliisku xabsiga u taxaabeen dhalinyaro lagu eedeeyey in ay soo gudbiyeen kicin dadweyne islamarkaasna ay ka shaqeynayeen arrin qabaliya oo hadda maxkamadintoodu socoto booliiska ayaa u digay marar kala duwan dadka faafiya dhaqanada xunxun sida ay sheegeen islamarkaasina waxay sheegeen in tallaab adag ay ka qaadayaan sharcigana la tigsanayaan cidna aan laga aqbalaynin in ay faafiyaan xumaha dowladda federaalk soomaaliyana qorsho cad arrinkaasi uga yaalo hadda dowladda soomaaliya waxay qaaday tallaabooyin culus maamulka gobolka banaadir gaar ahaan qeybta guud ee booliiska ayaana tallaabooyin culus qaadaya ugu dambeyntiina mareykanka waxaa ka dhacday dhacdo argagax leh oo dad badan la yaabeen madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump ayaa isku daday dil ka badbaaday dableeya waxay huuyeen rasaas taasi oo foolka ama qeybta hore wejiga uga dhacday laakiinse waxaa ishuway ciidamada gaarka u tababaran ee mareykanka f b da mareykanka waxay shaacisay inay dabagelayso ciddii isku dayday inay madaxweynaha disho mareykanka dhacdadani ka dhacday ayaa noqotay mid dhabanahaysa oo dad badan la yaabeen maadaama ay dad badan aaminsan yihiin inuu mareykanku amni yahay madaxweynahan oo xil weyn soo qabtay oo ah madaxweyne hore mareykana in la rasaaseeyo weliba goob uu ka jeedinayay khudbad in dablehuweyse soo gasho ay dad badan la yaabeen laakiinse waxaa naftiisa badbaadiyey booliiska sida gaarka u tababaran ama ciidamada sida gaarkaa loo carbiyey kuwaasoo madaxweynahaas ku duubay oo iyagu naftooda ku horumariyey rasaastiina ka badbaadiyey trump ayaa sheegay in rasaas dhabanka kasoo gaadhay islamarkaasina ay firilkeedii ku dhacay haddaba waa la dabiibiyaa dhakhtar ku jira wararka dalsan ayaad ku dhageysan doontaan ee saaxiibayaal intaas ayn kusoo gabgeynay warkuus maxaamade
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahel yaabaa talalhel